wejigii saddexaad ee shirka wadatashiga doorashada soomaaliya ee dhuusamareeb oo lagu waday inuu maanta qabsoomo ayaa baaqday haddaba sababaha keenay baaqashada shirkan iyo faahfaahinta warkan waxaa magaalada gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq guddiyo ka kala imaanaya dowlad goboleedyada oo door ku yeelanayay hanaanka doorasho ee la aadayo ayaa maamulada puntland iyo jubbaland ay ka biyo diideen gudbinta afartii xubnood oo laga sugayay kadib saluug ay ka muujiyeen isbedelo siyaasadeed oo ka dhacay dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shira faragle oo v o a la hadlayay ayaa u sheegay in uu jiro dib u dhac balse ay ku rajo wen yihiin qabashada shirkii loo madlanaa runtii dee xilligu eesli weeye maanta waa imaanayo guuda qaar baa imaanaya oo gudiyadaasi ay ka mid yihiin madax kalena waa la filayaa in marka maalintuu bilaaban lahaa in ay ay maalmo ay maalin dib uga dhacdo ama saacda dib uga dhacdaan idhaahdee laguma tilmaami karo waxa weeyaan waa waa cilado farsamo shirkuna dib uma dhicin haddii mar hadday wufuudda soo bilowdaan oo galabta wufuud imaanayso waxa weye shirkii waa waa waa socdaa waad ogtahay oo yurubaha iyo falaydada iyo dalku waayaha waa ti coronavirus ku jirayo falaydada iyo howlahaasaas si kala ah marka laakiin muhiimaddu waxa weeye shirkii dhuusamareeb tiri waa dhacaya shirkii dhuusamareeb tiri waa dhacaya haddii allah awoodda la ogolaado annagu ka galmudug ahaana waxa nagaga aadanay waxa weeyaan inaynu soo dhoweyno wufuudda kala duwan ee imaanaysa gogolno sooriyeyno amniga sugno weji furan iyo kalgacal kusoo dhoweyno sidaa walba astaanta noo ahayd ee dhusareeb one iyo dhusareeb two idiguna inuu kasii qurxoonaada aynu rajeynaynaa madaxda soomaaliyeed ee qeybaha kala duwan ee shirku quseeyana run ahaantii aadan ugu kalsoona inay imaanayaan sababta mas-uuliyadda ayaga ku ballamay ayagaas inay mustaqbalka soomaaliya uga hadlaan ku ballamay ana wal gogashaa lahayn abukaato cabdi siciid ugaas ayaa v o a u sheegay in dib u dhac ku yimaada shirka dhuusamareeb uu mugdi gelinayo doorasho wakhtigeeda ku dhacda haddii shirkii loo ballansanaayo shan iyo tobanka agoosto oo dhuusamareeb inuu ka qabsoomo la rabay haddii uu qabsoomi waayo waxaa dhici doonta oo aan mar kastaba maaragta aad iyo aad maaragta looga cabsi qabaa inay dhici weydo doorasho heshiis lagu yahay oo wakhtigeedii dhacda maqnaanta xubnihii laga sugayey maamulada qaar iyo xukuumad rasmi ah oo dalku aanu lahayn kadib kalsooni kala laabashadii ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ayaa ah caqabada ku hor gudboon shirka dhuusamareeb balse suurtagal ma tahay in la qabto shir dhinacyadaas oo idil ay ka maqan yihiin soomaaliya wax heshiis lagu yahay oo keliya ayaa horta doorasha uga dhici kartaa haddii aan doorashada dhacaysa aan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo nimanka siyaasadda ku jira aysan ku heshiin doorasho dhici kartaa ma jirto cid gaar doorasho u qaban kartaa ma jirto cid wax gaara maaragta si gaara u wada kartaa ma jirto waxaan aaminsanahay soomaaliya waxaa doorasho uga dhici kartaa wax lagu heshiiyo wasiir falagle ayaa qiraya maqnaanta xubnaha labada maamul ee jubbaland iyo puntland ay tahay sababo farsamo balse waxa uu qabaa in xal laga gaarayo tabashadooda maya xag farsamo cilado farsamo oo dhacay bay ahayd shirku dee guddiyada iyo howlaha in la isku duwo ayay muqdisho u tageen mooyaane qaabshineedka iyo waxa hawshu tahay iyo ajanduhu dhulshabareeb baa la iskugula bilansan yahay xubnaha aan soo ayagoo aan gaarin muqdisho waktigu dadejiyey ka socda puntland jubbalandna qiyaasteeda waxa weeyaan waa dad iyo deegaan iyo dowlado lahajacla dalka ka hayso marka wixii ay ka maqnaayeen oo farsamo ah hadda diyaar loola yahay inay ku daraan wixay la toosnaa walaalaha kale isku duweenna ee haddii ilaahay ku imaayo ay markaas ay ku kabaan waxay ayagaan dhusareeb inay imaanayaanoo hawshu ay saas u dhacaysaanan loo qiyaasayaa maqnaashadana loo qiyaasi maayo inuu noqonayo maqnaasho haddii ilaahay ku imaayo ay ku doonayaan inaan waxoo dhani socon marka arrimahaas dhusareeb baa lagu wasixi doonaa wixii haddii qalad barjiro madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ka hadlaya kulan ka dhacay dhuusamareeb ayaa dhinacyada ka dalbaday ka qaybgalka shirka dhuusamareeb islamarkaana ay u diyaar garoobeen dhammaan dhinacyadii iyo walaalihii ku ballansanaa gogoshaas inay gogoshii diyaar tahay reer galmudug diyaargaroobeen wakhtigeena ku diyaargaroobeen lana sugayo nogana soo qayb galaan aanan ku soo dhoweynayna gacmo furan waxaan u xafladayn doonaa guusha ka soo baxda gogoshaas mar kale haddii ilaa yidhaahdo walaalahana waxaan leenahay walaalayaal wax kastoo jira iyo hawl walboo jiri karta halkay ku dhammaanaysaa ee halkaas u kaaya keena sidii ballantuba ahayd waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirka dhuusamareeb oo la filayay in uu maanta ka furmo magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa baaqday waxaana jira baaqyo lagu dalbanaya qabashada shirka kadib qoraal ay wakiilada caalamka ka soo saareen muqdisho oo lagu dalbanaya qabashada wejigii saddexaad ee shirkii looga arrinsanaya hanaanka doorashada soomaaliya cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo